sarkaal ka tirsan ururka owen elef ayaa sheegay in ay aqbaleen dastuurka etoobiya oo sabab u ahaa in ay burburaan wadahadallada u dhexeeyey ururka iyo dowladda ethoobiya bishii oktoobar aynu soo dhaafnay cabdinuur cabdulaahi faarax oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda owen elef xubinna ka ah guddiga fulinta ayaa sheegay inuu kusii jeedo magaalada adis ababa si uu wadahadalladaasi u sii wado falastiin axmed iimaan ayuu uga warramay sida uu go'aankaasi ku qaatay dowladda etoobiya sidaa la socoto muddaan wada hadlaynay oy wada hadallo socdeen wadahadaladii waa kay hakadeen halkan nairobi baan ku wada hadlaynay si aan ku talagalahayn bay u hakadeen kollay raalli kama ayna noqonin haddaanu nahay madaxdii jabhaddu qaabkii wadahadallada u hakadeen sababta waxay ahayd markay caqabada yimaadaan dadkii iska lahaa halgankii iska lahaa ee masiirka iska lahaa in tashi lagu soo celiyay ahayd koox yar baa go-aan gaadhay ay leeyihiin dastuurka etoobiya ma ogolin oo ma qaadanayno marka kadib tashiya aan samaynay hogaankii jabhadda iyo golihii dhexe iyo kaadirkii ururka waxaana go'aansanay wadahadaladii inay socdaan dastuurka etoobiyana aana ku dhexaajoono oo aan qaadano dastuurka etoobiya marka mas-uuliyiinta kale ee o n l f ma kugula jiraan mise waa mid kugu gaar ah yaa kugu weheliya go-aanka waxa weeye anigu mas-uul baan ahay qof keligiia ma ahayn halgankan aan matalahayeyna waxa weeye golaha dhexaan ahaa ururka guddiga fulinta ururkaan ahaa raggii dagaalka kiciyey ee halganka bilaabay baan ahaa waxa weye mihi qof keligii dhaqaaqi kara ma yihi waxaan matalahayaa shacbiga soomaalida ogaadeenaya ee o n l f ay matalaysay baan matalahayaa o n l f baan matalahayaa magacii kaadirka iyo kii golaha dhexe iyo kii halgankan ku hadlaya marka guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkii iyo mas-uulkii kaleed kaaliyaha u hayd ee arrimaha dibadda ma isla og tihiin go-aankan mise waad kala jabteen wallahi wallahi waa shaqo weeye waa fikirka waa laga yaabaa inay dad tiro yari inay fikirka iyo talada diidaan laakiin mabdi'iyan annaga waxaan ku shaqaynaynaa wixii halganka iyo qadiyada iyo masaalixda ummadda dan u ah waan is ognahay kaadirka iyo iyo golaha dhexe jabhadda iyo hoggaanka jabhadda waan is ognahay waxaanan maanta shacbigu diyaar u yahay muddo qarni aanu etoobiya la dagaalamaynay military ahaan military ahaan iyo siyaasad ahaanba waanu ku guulaysan weynay inaan waddanka ka xorayno marka waxaanu diyaar u nahay si nabadgelyaha constitutionka etoobiya inaan qaadano oon ku xaajoono marka ilaa iyo hadda iyo ma aadan carrabaabin cidda kugu wehelisa safarkaaga hadda aad sababo aad ku tegayso ama kamida mas-uuliyiinta la yaqaana madaxda madax baa ila socotaa odayaal baa ila socda madaxna way ila socdaan haddana diyaar uma inaan sheego laakiin waad ogaan doontaan waxaanan jeclahay mar dhow inaan la soo noqdo natiijada kasoo baxda safarkayga ummadii iyo shacbigii dirsada in aan usoo bandhigo wixii masaalixe kasoo baxa safarka iyo socdaalka aan meesha ugalay waxaanu doonaynaa dadkanaga inaanu badbaadino dhibaatada ka badbaadino wixii aanu doonaynay haddaan weynay waxaana huraynin baanu qaadanaynaa shacbiga anaguna dagaal inuu kusii jiro ma doonayno marka horey maadaama dastuurka ethoobiya in la qaatay iyo in kale aad isku afgaran weydeen hadda qaybtiinan ma waxay aqbashay in la qaato dastuurka ethoobiya dastuurka ethoobiya in la qaataanu aqbalay siddeetan malyan baa ku hoos nool siddeetanka malyan xuquuqdoodii iyo dano iyo iyo iyo deganaanshahoodii iyo dhaqaalahoodii iyo siyaasadoodii bay ku wadaan annaguna siddeetankaas malyan baan qayb ka nahay waxaanu diyaar u nahay wixii nagu xunu inaan ka xaajoono dastuurka ethoobiana aanu ku dhex xaajoono wixii naga maqan ee qadiyaadka ee nagaga maqana aanu gorgortan iyo siyaasad iyo hadal ka gallo meeshii qori aanu wax ku xallin lahayn oon ku xallin weynay muddo qarnia marka maxaa is leedahay safarkaagan adisababa iyo qaadashada wadaxaajoodkaasi waa uu kusoo kordhinaya maxaad adigu qof ahaan kusoo kordhinaysaa arrinta waxaan kusoo kordhinayaa oo socdaal ka horeysa horta inaan jawi nabadgelyo abuuro dhibaatada iyo dagaalka socday waxa weeyaan in la yareeyo dhibaatada shacbiga la yareeyo ka bini-aadanimada la furo hay-adaha iyo dhaqdhaqaaqa la ogolaado waxaan is leeyahay jawi nabadgelye oo kalsooni abuuri kara inaan abuuro wixii intaa kasii dambeeyana guddiyaa la saari doonaa haddii ali aad ka warheli doonto marka haddii hadda aad kala jajabtaan maxaa micnaahood soo kordhinaysaan horaa garab ugu biira qayb kalaad diida haddana qayb kalaad yeesha waa markii saddexaad ama afaraad ama kaba badanba oo o n l f ay ku kala jabayso wadahadallo lala gala dowladda ethoobiya marka taasi soo ma dheeraynaysa xalkii laga filaayo gobolku inuu gaaro maya ma dheeraynayso waxaa weeye masaalixda dadku fikirka siyaasiga waa lagu kala bedelaan karaa masaalixda ummadana qofba siba u arki karaa waxa weeye dadku dantooda iyo maslaxadooda meeshay ku jirto way og tahay waxaanu doonaynaa aqoontanada iyo maxastanada iyo dadka halganka ku naafoobay dad aaya la-aan inayna noqonin halgan meel meel cidlaha kusoo dhaco sidii loo socday iska burburo inuusan noqonin waxaanu rabnaa dadka inaanu badbaadino aan doonaynaa oo maxastanada iyo carruurtanada iyo aqoontanada aanu qaadano dibidejin u samaysano xuquuqda iyo aayaha etoobiya nagaga maqana aan soo dhacsano waxa weeye meeshii qori aanu qaadan lahayna dadka nolosha mus- aanu noloshana dhisno ee, masiirkanagana aanu ku ilaashano qodobka ayaa ka talinta constitutionka etoobiya uu ogol yahay sida uu ogol yahay inaanu isku ilaalino
kaasi waxa uu ahaa cabdinuur cabdulaahi faarax oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee ururka e o l n f oo falastiin axmed imaan goor dhoweyd uu warramay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a falastiin dhinaca kalena cabdiqaadir xasan hirmooge oo ah afhayeenka ururka kana tirsan golaha dhexe ayaa beeniyey in wax wada hadal ah ay u socdaan o nlf iyo ethoobiya waxaana uu sheegay cabdinuur cab- in markaasi in aanu waxa uuna sheegay in cabdinuur cabdulaahi faarax uusan xubin sare ka ahayn wadahadaladii hore ee lala galay ethoobiya oo aanan loo xilsaarin arrintaasi waxaan qadka telefoonka ah aan ku weydiiyey ugu horeynna aan weydiiyey bal xilligan haddee ay socdaan wadahadallo Ah, ma jiraan wadahadal u socdo ama dib ugu bilowday eh, oona la fiyo etoobiya wadahadalkii labaad sidii wadahadaladii u hakadeen ama u burbureen oo shuruudo eh, cusub iyo carqalado cusub ay etoobiya u hordhigtay wadahadalkii uu halkaa ku hakaday wax ka dambeeya wadahadal oo furmay ma jiro ilaa iyo hadda En, waxaan goor dhow en, waraysanay en, xubin sare oo ka mid ah jabhadda onlf oo kana mid ahaa dadkii wadahadallada idinkugu jiray en, haddana en, tegaya ethoobiya si wadahadallada u- usii anba qaado ma muuqata arrintaasi inaad hadda kusii kala qaybsamaysaan ma jiro xubinkaas eh, aada sheegtay waa kun xubinka oo eh, hadda wadahadalka etoobiya saaratay aada hayo kuma weya xubinkaas waxaa la yidhaahdaa cabdinuur waa xiriirka arrimaha afrika ayuu u qaabilsanaa ururka Ah, cabdinuur ma ahayn eh, xubin sare eh, oo oo hawlaha ku jira ma ahayn howlwadeen guddiga arrimaha africa xubinka abuu ahaa Eh, mana ji- mana ahayn guddigii wadahadalka wax loo xilsaarayna ma jiro wax wadahadalka oo lafna wax qof iyo labaiyo ay sheegtaan maaha Eh, waa hawl aan idinkun idinka maqlay Eh, hadduu isaga cadaysan doono xubin eh, arrimaha dibadda oo xubin jabhadeed oo hawlwadeen jabhade- arrimaha dibadda unbay ahayn xubinkaasi xilka weyna ma hayo loomana xilsaarin mudane waxaa jirta en, in dhawaalaba oo ana laftu waa kala jajabaysay maalin walba garab idinka mida ama xubno idinka mida oo dowladda heshiis la galay ama aqbalay ayaa soo baxayay oo idaacadahana la hadlaya warbaahintuna ay maaragtay eh, wararkooda ay warinaysay adinku muddaa dagaalka wadeen mar haddii aadan wax muuqda kusoo dhicinaynaha inta aadan kala jebinaha maad iska qaadataan nabadda iyo wadahadalka maxaa caqabadoo idinka hortaagan waan ka xunay onalaf ma jirto horta kala jajabtay Eh, aqoonta aada uleedihin baa iska yar baa laga yaabaa onalaf waa urur ballaadhan hay-ada wa- hay-ada caana buu leeyahay Eh, golo dhexuu leeyahay guddi fulin buu leeyahay hay-ada bulshuu leeyahay Eh, ciidan eh, xoreyn buu leeyahay waa dad aada u ballaadhan weeye marka qof iyo laba iyo ogaadeen iyadoo taageero ahaan jiray ama aan taageeraba ahayn marka etoobiya intay si macmil ah shaarka onalaf ugu geliso ay tiraahdo annaga keliya inay naguna samayso ee jabadaha kalena way ku samaysaa nin oromo ah oo jabada oromada matalaya adhisaba laga diyaariyaa dibaddaa laga keenaa mid saas oo kalea canfarta loo sameeyaa marka ma jiro oo mas-uulkeeda iyo hay-adkeeda iyo fikir iyo koox eh, eh, hogaamiyeyaal ah oo siyaasiyiin ah oo aan la fo arrintaa qaatay weligood ama ka jabay ururkan ama arrintaa ku qancay ama ku xarooday ma jirin dad soomaali oo dalkaa u dhashay oo etoobiya la shaqeeya oo shaar kale loo geliyin baa jiri jirin en muddo aada u fara badanay dagaal kula jirteen dowladda ethoobiya jabhadda onlf ay kula jirtay en muddadaasi dheerna wax hadda muuqdo oo guulo ah oo soo hoyda ma jira marka laga reebo dhibaato un dadka shacabka iyo deegaanka kusii kordhaysay maxaa kaloo xala oo aada hadda u gudbaysaan guulo aada u waaweyn baan gaadhnay qadiyadanadu meel ayna weligeed gaadhin Eh, markii ay hal- halganka uu lixdanka sane uu socday oo marar badan aan ka taageero badnayn oo marar badan aan ka garab badnayn Eh, garabka aan haysano ka badnaa ayay qadiyadanadu ka tallaabo gaabnayd meesha ay qadiyada iyadu gaadhay halganka iyadu meesha guushaan etoobiya gaadhsinay maanta kala jajabka taliska etoobiya haysta ee mid ee gobol gobol xukuma laga leeyahay center ayna lahayn iyo cid cid xukunta guushnaduna way noo muuqataa xataa hadda gobolka iyada fawdada iyo jananada xukuma waa dagaalka iyaga eh, natiijadiisii weeye xorriyaddu waxay ka kooban tahay nabad iyo horumar Xag- guweyntila annagu ma qaadano ummadaha gobolodoonkuna nabad guweyntila ma qaataan xaggee isleeda marka hadda way idiin jirtaa xorriyaddaasi xorriyaddaasi maanta ay ugu dhowdahay etoobiya way baraahsatay way isxukumi laadahay federaalkii baa shaqayn la isku dulnoolaadkii baa shaqayn la aayakatalintii baa xal loo la'yahay is-aqbalkii baa yaa yaa la kari layahay qowmiyad qowmiyada aqbalaysa ma jirto
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir xasan hirmooge oo ah afhayeenka ururka o n l f oo isaga oo jooga waddanka australia falastiin axmed imaan goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warramay